xaflad dhiirigelinaya lanqoobadii arday baratay farabarka iyo hingaada saasaatowna dhinaca kale waybaah shahaadooyin la guddoonsiiyey arday ka tartantay shanjus kumid ee qur-aanka kariimka ee madarasada cumar faaruuq ee magaalada mandheera xaflad kooban oo la kaqoobday masaajidka bir ee magaalada mandheera wayba ku qeyb galay macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale wayna ardada baratay hingaada meelasaytih laga guddoonsiiyey shahaadooyin iyo ina dhinaca kale meelo laga abaalmaray ardayda ka tartantay qur-aanka kariimka qaar ku mid a culimmada iyo waalidiinta ku qayb galay xafladda iyo meelasayti hadallo kooban ku jeedi wayniyo umahadnagana maamulka iyo macalimiinta markaska cumar faaruuq ee magaalada mandheera anu waxaan ka mid ahay culimmadii imtixaanka qaadaysa aan qayb ka ahay hortoo markaska xilliga la bilaabay iyo hadda darajadaas marahaya isma laha waa wax aad u kala dheer cunug aan gaarin sideed bilood haddana marahayo oo xifdisan ilaa shan jus waxaa waaye wakhtigaas aad baasu yaryahay iyo qur-aanka la xifdiyey waxayse dhow maaha ilaahay subxana wa tacaala culummadii soo saareen allah barakeeya ajarkooda allah siiya ardaydaas iyo yar oo qur-aanka muddidaas intaas la eg ku xifdiyeenna ilaahay subxana wa tacala waxaan leenahay allah u siyaadiya qalbigooda qur-aanka allah ku sugo waalidiintii ku soo dadaaleen oo macallinkii garab taagnaayeenna ayagana ajarkooda ilaah subxana wa tacaala ha siiya haddaan ogaan lahayn tacfiid heerkan uu leeyahay ilmi iskuulba maba geysan lahayn ani gabadhan yar igugu jirtaa wax walba i kala barteen marka macallimiinta gabadhaydii soo garab qabteen oo soo garab istaageen waxaa iga mudan tihiin abaal oo ilaahay idinkaga baryayaa adduun cibaado sane cimri dhirir
maamulaha markaska cumar faaruuq iyo wayba uu sheegay in markaskun uusa furanya muddo kooban ardayduniyo in dufcadda inka horeyta ee baratay hingaadis haasaatowna dhinae kale arday kale kaka tartanta qur-aanka kariimka xafladaasu ilmo farbar dhammeeyey oo ka koobna soddon arday iyo soddoniyo toddoba arday oo ku tartamay qur-aanka kariimka shan jus min suurat alaxqaaf ilaa suurat naas ku tartamay oo aan abaalmarin iyo sawaadhi aan ku siinay halkan halka kuwa farbarka dhammeeyey alqiraa'a walkitaaba marxaladda soo dhammeeyey oo akhrisii qoraalba ku soo dhammeeyey oo aan imtixaan ka qaadnay ayagana aan ku takriiminaynay shahaado aan siinay iyo abaalmarintooda insha allahu tacaala markaska markaska waxaa la cumar alfaaruuq litaxfiid alqur'aan alkariim oo ku yaalla xaafadda busley wuxuu ka kooban yahay in ardaydii la farbaro oo ay farbartaan alqiraa'a walkitaaba sidoo kalena ay xifdiyaan kitaabka qur-aanka kariimka iyo mutuunta kale oo kitaabada kale insha allahu tacaala markaska hadda waxaa ka takharujtay dufcada ugu horeysa oo farbaratay waxaana la furay dugsiga bisha shanaad ayaa la furay wuxuu jiraa muddo toban bilood ah mustawahaan soo bandhignay iyo xaaladda ilmaha siday ahayn indhihiin aad ugu jeedaan qaybta farbarka iyo qaybta qur-aanka shanta jus imtixaanka loogu qaaday maadaama uu bilow yahay waana imtixaanka ugu horeeya aan qaadno